bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaa ee magaalada jawaar aad ka dhegaysataan habeen walba oo ay khamiisi sii baxayso jimcana ay soo gelayso
waxaa jira noocyo kala duwan oo afxira kuwaa oo badbaadin kara naftaada iyo kuwa aad jeceshahay caafimaadkaagana ilaalin kara afxir kasta waxa uu celin karaa dhibcaha yar ee xambaarsan fayraska inay faafaan haddii aad lacag haysato waxaad ka soo iibsan kartaa afxirka suuqa ama farmashiyaha kuugu dhow ama waxaaad saddex jeer laba jibaari kartaa jeex maraa kadibna waxaaad xarig kula xidhi kartaa afka iyo sankaaga mar kasta xidho afxirka adiga oo faraxsan waxa uu badbaadin doonaa qoyskaaga xasuusnow si joogtaa u dhaq gacmahaaga ugu yaraan dadka u jirso masaafo la-eg laba mitir farriintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
waa hagaag dhegeystayaal aan halkaas kaga gudubno fariinta wacyigelinta ee caabuqa corona virus markana waxaan sii ambaqaadaynaa barnaamijkeena nambar iyo nasiib idaacadda isna ee magaalada jowhar ay dhegeystayaasheena habeen walba oo ay khamiisi sii baxayso jimcana ay soo gelayso oo ay ka dhageystaan idaacadda isnaay caawa dhegeystayaal nambaradu waxa ay ka bilaaban doonaan nambarka saddex boqol iyo tobanaad ee barnaamijka ilaama aynu ka gaarayno nambarka saddex boqol iyo soddonaad ee barnaamijka haddii aan mar kale ku celiyo caawa nambaradu waxaay ka bilaaban doonaan nambarka saddex boqol iyo tobanaad ee barnaamijka ilaama aynu ka gaarayno nambarka saddex boqol iyo soddonaad ee barnaamijka nambaradaas ay dhegeystayaasheenna caawa nasiibkooda ku tijaabin doonaan alaaba sida dhegeystayaasheenna ay barnaamijka inooga barteen waxaa ku jiro hadiyado ay ugu tala gashay idaacadda isna ee magaalada jowhar inay kaga faa'iideystaan hase haatee dhegeystaha ugu horeeya ee qadka taleefonka ku jira ayaan markan jaaniska siinaya halo assalaamu calaykum habeen lamida jimco lamida soo dhawow sacdiyo hadii aa barnaamijka la socotay nambarka nasiibka aa ku tijaabinayso waayahay nambarka saddex boqol kow iyo tobanaad ee barnaamijka iyo nasiibka sacdiyo oo inala soo xiriirtay bal markan aynu eegno
weli jacaylku kumageelin heesaha kuma digin sida irmaanta kuma gurin sida gahan un qaba gobogobo ma suuna weli jacaylku kumageelin heesaha kumu dhigin sida irmaanta kuma gurin sida gahan un qaba gogogobo ma suuna sida geed kumululin indhaha la gudeeyiyo weerkaga gariirise sida geedku muulin miidhaha la gudeeyiyo weerkaga gariirise adiguna imaad garan nagahaabsamaan ogan jacaylkuna gadiira adiguna imaad garan nagahaabsamaan ogan jacaylkuna gadiira ado guriinika jira haddii calaabka ku galo gurba gurba gurba ii xasuus gurba ii xasuus ado guriinika jira haddii calaabka ku galo gurba gurba gurba ii xasuus gurba ii xasuus weli jacaylku kuma gelin uma soo girangirin wadqaniyadiisi sida ruugantalababa gabaxkahama suusi weli jacayl kuma gelin uma soo girangirin wadqaniyadiisiyo sida ruugantal qaba gabaxkahama suusi gala lahaa timaadin gabaryahay kumuu falan ami kuguma guud wali gala lahaa timaadin gabaryahay kumuu falan ami kuguma guud wali adiguna imaad garan annagahaabsamaan odan jacaylkuna gadiira adiguna imaad garan annagahaabsamaan odan jacaylkuna gadiira adkastaba hagaado haddan gacanta ku dhigo gugu gugu guguway cusbula guguway cusbula adkastaba hagaado haddan gacanta ku dhigo gugu gugu guguway cusbula guguway cusbula
hagaag dhegeystayaal aan halkaas kaga gudubna heestaasi waxay ahayd nasiibka sacdiyo oo inagala soo xiriirtay xaafadda hanti wadaag ee magaalada tanjowhar dhegeystayaasha kale ee qadadka taleefanada ku jira ayaan markana jaaniska siinaynaa ee doonaya inay barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isna ee magaalada jowhar ay caawa ka qayb qaataan islamarkaana nasiibkooda ay tijaabiyaan dhegeystaha qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya halo asalaam calaykum
calaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu soo dhow walaal magaca iyo halkaad ku sugan tahay
waxaan ku suganahay
haddii addina maqasho codkaa sare u qaad magaca iyo halkaad ku sugan tahay halo dhegeyste magaca iyo halkaad ku sugan tahay walaal magaca waa cumar alolweyn aana jooga meel idhaa haye cumar calolweyn caawa sidee looga dhegeysanayaa barnaamijka
ya
caawa barnaamijka sidee looga dhegeysanayaa halkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeystahaasi waxaad moodaa inaynu ismaqli la'nahay waan kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaa ee magaalada jowhar uu la soo xiriiray dhegeystaha kale ee qadka ku jira ee doonaya inuu barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda haysana ee magaalada jowar ka qayb qaato ayaan markana jaaniska siinaya dhegeystayaasha waxay naga soo wici karaan ebil lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal si barnaamijka nambar iyo nasiib ay kaga qayb qaataan dhegeystaha qadka ku jira ayaan markan jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum السلام عليكم عليكم السلام calaykum salaam ورحمة الله soo dhowlaal magaca yaalkaad ku sugan tahay
وحسن محمد عبد الله حافظ بولشة xasan barnaamijkaad la socotaa
آتي nambarka nasiibkaaga ku tijaabinayso
والله إن وحان سيفك كجاوي لا لامبر قدام بيو سدح بقول صدن برنامج
waayahay nambarka saddex boqol iyo soddonaad ee barnaamijka iyo nasiibka xasan bal markan dhegeystayaal aan isla eegno oo inagala soo xidhiiray xaafadda buulashiiq ee magaalada tan jowhar
shakadii ku geegtiray garmaqaate warankiyo nin gaashaanka weheshaday oo gudub bilaawa shakadii ku geegtiray ogooni socdo gayelama deegaaniyo ogooni socdo gayelama deegaaniyo meel gubad le joogo ku habaabay geri go'an meel gubad le joogo ku habaabay geri go'an waxaan ahay gadiiso geesaanka jeediyo garan waayay raadkii waxaan ahay gadiiso geesaanka jeediyo garan waayay raadkii
garmaqaate warankiyo laba guntiga sudan oo tilmahan u gaariyo ragga garashadiisa garmaqaate warankiyo filawa guntiga sudan oo tilmahan u gaariyo ragga garashadiisa go'aankeeda mahansada dalkaaga maangara go'aankaaga maansada hadalkaaga maangara gas uu jeediyo weli guri dhigiise gas uu jeediyo weli guri dhigiise gabalkii dhacayaba waba soo guduute balgadaada iishee gabalkii dhacayaba waba soo gudute balgadaada iishe
qofba waa la gaadhaba qofba waa la gaadhaba kullay geeri weeye kullay geeri weeye qofba waa la gaadhaba qofba waa la gaadhaba kullay geeri weeye kullay geeri weeye ifka gocashadiisiyo aakhira gubkeedaba ifka gocashadiisiyo aakhira gubkeedaba rabbi labada goobood haynaga gargaare haynaga gargaare inaan guule kaa dhigin kuwa galaya naartay inaan guule kaa dhigin kuwa galaya naartay fircoon gacal wadaaga ila garo waxyeelada howlahaan la golongolay ee gamaa iga jaray ila garo waxyeelada howlahaan la golongolay ee gamaa iga jaray
inaad tahay nin geesi ah inaad tahay nin geesi ah go'e waan ogsoonay go'e waan ogsoonay inaad tahay nin geesiya inaad tahay nin geesiya go'e waan ogsoonay go'e waan ogsoonahay inaad tahay nin guda oo oo gala abaalkana inaad tahay nin guda oo oo gala abaalkana hibiliga ma soore hibiliga ma saare hibiliga ma saare dadkana tilmaantiyo aakhara gubkeedana dadkana tilmaantiyo aakhara gubkeedana dadkuuma gudboone haddii aan gar kugu xidhay kugu giijay cududaha marban xadhiga kaagoy haddii aan gar kugu xidhay kugu giijay cududaha marban xadhiga kaagoy
waxaan ahay nin gaajiyo gubashay iyo ciilkii ka dhereeyay guulo nimco aan gubayniyo waxaan ahay nin gaajiyo gubashay iyo ciilkii ka dhereeyay guulo nimco aan gudhayniyo gayrooban joogo awadaagu iyo dayr gayrooban joogo awadaagu iyo dayr garadkiisa faalladu gelin qura ka faardi oo gocashaadaadi urgo haybaane ila garo jalleecada indhahaa had iyo goor gestaada soo jira ila garo jalleecada indhahaa had iyo goor gestaada soo jira
gacalnimo waxay tahay inaan gacan ku siiya hayeshee gantaalihi cashaqani gaadhine gacalnimo waxay tahay inaan gacan ku siiya hayeshee gantaalihi cashaqani gaadhine xashad soo gadlaysa gagaxbaayu dhowde xashad soo gadlaysa gagaxbaayu dhowde anan ku garaabay inan gartayda diiday anan ku garaabay inan gartayda diiday geestii aan doonaba golkaanu dhaliye gadambaynu leenay geestii aan doonaba golkaanu dhaliye gadambaynu leenay
waa hagaag dhegeystayaal aan halkaas kaga duubna heestaasina waxay ahayd nasiibka dhegeyste inala soo xiriiray dhegeystayaasha kale ee qadka taleefanka ku jira ayaan markana jaaniska siinaynaa halo assalaamu calaykum walaal
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay codkaaga sare u qaad hay raagicilla caawa barnaamijka sidee loogu dhegeysanaya nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso
nambarka ku tijaabinaya waa saddex boqol iyo labaatan
waa yahay nambarka saddex boqol iyo labaatanaad ee barnaamijka waa yahay dhegeysta nambarkaasi waxay noogu xusan su-aal iyo sidoo kale hal dollar oo a v c balasa su-aashaasi haddii aad ka jawaab celiso waxaad tanan doontaa hal dollar oo a v c balasa su-aashu waxay u dhexaysaa sheeg tirada xadiidiyada saxiixulbukhaariga ah haddii aan mar kale kuugu celiyo sheeg tirada xadiidiyada waa hagaag dhegeystahaas qadka ayaa ka go-ay oon kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan barnaamijka namar iyo nasiib idaacadda isna ee magaalada ajawaar uu la soo xiriiriyay dhegeystaha kale ay qadka ku jira ayaan markana jaanis ka siinaya halo assalaamu calaykum alaikum salaam soo dhawaal magaca eelkaad ku sugan tahay
waa cumar ablaagabiy
aye cumar barnaamijkaad la socotaa
iwa nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso
saddex boqol labaatan shan
waayahay nambarka saddex boqol shan iyo labaatanaad ee barnaamijku waayahay cumar nambarkaasi waxay noogu xusan su-aal iyo sidoo kale hal dollar oo ifc balasa su-aashan haddii aad ka jawaab celiso waxaad hanan doontaa hal dollar oo ifc balasa su-aasha waxay udhacaysaa te sheeg tirada xadiidiyada saxiixul muslimka ah haddii aan mar kale kuugu celiyo sheeg tirada waa hagaag dhegeystaasina qadka ayaa ka go-ay waan kaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaha ee magaalada jawaar uu la soo xiriiriyay dhegeystayaasha kale ee qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinaynaa halo asalaamu calaykum soo dhowlaal magaca iyo halkaad ku sugan tahay
maa u joogo biyacad waayahay waxaan ka codsanaynaa inaad ka fogaato aaladda aad inaga dhegeysanayso si aynu isku maqalno haddii aad barnaamijka la socotay nambarka nasiibka ku tijaabinayso
nambarkan sidii jameen laba boqol labaatan iyo sagaal
waayahay nambarka laba boqol sagaal iyo labaatanaad ee barnaamijka iyo nasiibka dhegeystaha si nagala soo xiriiray deegaanka biyo cadde ee gobolkani shabeellaha dhexe bal markan aan isla eegno
Oh, waa hagaag dhegeystayaal weli barnaamijka nambaryo nasiib idaacadda isna ee magaalada jowhar ayaad dhegeysanaysaan qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhegeystaha qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinayaa ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato halo asalaamu calaykum waa hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha xiga ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato islamarkaana uu tijaabiyo nasiibkiisa ayaan markan jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum soo dhowlaal magaca halkaad ku sugan tahay
waa axmed oo joogo tuulada jawhaalle
axmed barnaamijkaad la socotaa
si fiican si fiican namarka nasiibkaa ku tijaabinayso
saddex boqol toban iyo shan
waayahay nambarka saddex boqol shan iyo tobanaad ee barnaamijka axmed waxay noogu xusan su-aal iyo sidoo kale hal dollar oo e v c balas haddii aad su-aashaan ka jawaab celisan waxaad hanan doontaa hal dollar oo e v c balasa su-aashu waxay u dhacaysaa sheeg caasimadda dalka cumaan haddii aan mar kale kugu celiyo sheeg caasimadda dalka cumaan jawaabta halo axmed waa hagaag qadka ayaa ka go-ay dhegeystahaasina dhegeysta xiga ee qadka taleefonka ku jira ayaan markan jaaniska siinayaa halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaal soo dhow magaca halkaad ku sugan tahay barnaamijkaad la socotaa cali namarka nasiibkaa ku tijaabinayso ku celi saddex boqol labaatan iyo labo
waayahay nambarka saddex boqol labayo labaatanaad ee barnaamijka iyo nasiibka cali bal markan dhegeystayaal aan isla eegno
Thank you.
riixiixa seeta dushaad laygeedho daruuraha korkooda durbaan layga damay dariiqaan ka laabta dabaydhihi jacaylta igu soo degaayo derisaan noqone riixiyo cadceeda durkaad layga yeedho daruuraha korkooda durbaan layga tumaaye dariiqaan kalaabka dabaylihi jacaylka igu soo degaayo dirisaanu noqone sidin daawadoo kale dunidaba joogtee sidin daawadoo kale dunidaba joogtee مئتي تحب زيدي مئتي تحب زيدي مئتي تحب زيدي مئتي تحب زيدي ولا ترت ما انت دعوتها حلمي ولا ترت ما انت حي دعوتها حلمي أما سندالة دعي دعوتها قلبي أما سندالة دعي دعوتها قلبي Yeah. anudunya xulaad isna ii dareerayn jacdaalanoo culus gudaadi dhagaxu wax kaleeta daaye dahacaanaheeda taxariidha dhamayo dibnahaba masaare andunya xoolaad ifna ii dareerin jacel daalan oo culus gudaadi dhagaxu wax kaleeta daaye daxab caanaheeda taxariidha dhamayo dibnahaba masaare daawado kale dunidaba joogtedaawado kale dunidaba joogte minti taxabadaydi minti taxabadaydi minti taxabadaydi minti taxabadaydi It's Manta, Dolly. Well, if it's Manta, we Dolly. أما تدالي وتحي تداولا دلي أما تدالي waa hagaag dhegeystayaal weli barnaamijka namber iyo nasiib idaacadda eesna ee magaalada jowhar ayaad dhegeysanaysaan dhegeystaha xiga ee qadka ku jira ayaan markan jaaniska siinaya halo asalaam calaykum
wacalaykum salaam waraxmatullah soo dhowlaal magaca iyo halkaad ku sugan tahay
waa cumar xaaji tuulada geed barkan nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso cumarow
saddex boqol iyo labaatan ee barnaamijka
waayahay nambarka saddex boqol iyo labaatanaad ee barnaamijka su-aal ayaa inoogu xusan dhegeysta aynu hore u weydiinay jawaabta
Een, jawaabada hadda isku dayo laba kun toddoba boqol lixdan iyo koo
waayahay aad baad umahadsantaha si atay jawaabtii saxda ahayd ma aadan haleelin waan kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaa ee magaalada jowhar aad ula soo xiriirtay dhegeystayaasheenna waxaynu leenahay meel walbo aad joogtaan habeen wanaagsan barnaamijku waa nambar iyo nasiib idaacadda isnaa ee magaalada jowhar dhegeystaha xiga ee qadka ku jira halo asalaam calaykum
عليكم السلام ورحمة soo dhowow magaca iyo halkaad ku sugan tahay
الله محمد بحري barnaamijka la socotaa maami halo
آه مغلق nambarka nasiibkaa ku tijaabinaysa maxamadow ku celi
صدح بغولي صدن
waayahay aad baad umahadsan tahay nambarkaasi hore ayuu u baxay waan kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka aad ula soo xiriirtay dhegeystayaasheena meel walba aad joogaan waxaanu leenahay habeen wanaagsan idaacadda isnaa ee magaalada jowhar ayaad inaga dhegeysanaysaan barnaamijkuna waa nambar iyo nasiib qadadka taleefonka ayay dhegeystayaasheena barnaamijka uga qayb qaadanayaan iyagoo soo wacaya bil xal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal dhegeystaha qadka ku jira halo asalaam calaykum waayahay sacdii aad bay umahadsan tahay mar kale ay soo laabatay waan kaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan barnaamijka ay ula soo xiriirtay dhegeystayaasheena meel walba ay joogaan habeen wanaagsan ayaynu leenahay dhegeystaha xiga ee qadka ku jira halo asalaam calaykum wacalaykum salaam waraxmatullah walaal ka fogow aaladda aad inaga dhegeysanayso si aynu isku maqalno soo dhowow magaca iyo halka aad ku sugan tahay
haddaba xaafada bulsha ku celi magaca
cali cabdalla cali barnaamijka la socotaa namarka nasiibkaa ku tijaabinayso halo cali
saddex boqol labaatan iyo shan jawaabta
saddex kun soddon iyo saddex
waayahay aad baad umahadsan tahay hase atee jawaabtii saxda ahayd maadan haleelin waan kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan barnaamijka aad ula soo xiriirtay dhegeystayaasheen meel walba ay joogaan waxaanu leenahay habeen wanaagsan qaybihii dambe ee barnaamijka ayaynu kusii siqaynaa dhegeystaha xiga ee qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya halo asalaam calaykum عليكم السلام soo dhowlaal magaca iyo halkaad ku sugan tahay واحد هو حسين وجمال xuseen barnaamijkaad la socotaa nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso ku celi waayahay nambarka saddex boqol saddex iyo tobanaad ee barnaamijka xuseen waxaad ku guulaysatay hal dollar oo a v c balasa ma jiraan wax su-aal ah oo lagu weydiinayo waxaan rajaynaynaa inaad qadka inagu sii jiri doonto insha allah واحد ما توارد مع الوما تنتهي
dhaxangeliyada jibaaxay dhaxangeed qodax la sexdii jidkiida libaax ka remi dhaxangeliyada jibaaxay dhaxangeed qodax la sexdii jidkiiga libaax ka remi dhaxugunyada sideed gasinka caliina aad gaargoorkiya cawska dab weliba gashiyaan ka baadi dhaxugunyada sideed gasinka caliina aad gaargoorkiya cawska dab weliba gashiyaan ka baadi markaan goonyahaa jaleeco adoon gaarabkayga joogo gurtaayu maxay ii saqday markaan goonyahaa jaleeco adoon gaarabkayga joogo
waa hagaag dhegeystayaal dhegeystahaasi waxa uu ku guuleystay hal doolar oo a v c balas ah waxaynu leenahay hambaliyo hambaliyo dhegeystaha xiga ee qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinaynaa ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato halo asalaam calaykum
calaykum asalaam waraxmat soo dhowlaal magaca iyo halkaad ku sugan tahay
waa maxamed ismaan axmede jooga dhacari maxaad barnaamijka la socotaa
nasiixa nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso saddex boqol iyo toban
waayahay nambarka saddex boqol iyo tobanaad ee barnaamijka iyo nasiibka maxamed bal markan aan isla eegno
laangebi ku taaliyo idma lulaad weya waxay lulaas leeyiin ama lumileeyiin laangebi ku taaliyo idma lulaad weya waxay lulaas leeyiin ama lumileeyiin sida gabadhulaawan ibin lagama gaadho dhibta lagama hooyo lama loodhin karaye laawan ibin lagama gaadho dhibta lagama hooyo lama loodhin karaye markii aan ladnaadaba sugawinku inaalido lulayma qaataan laacima dhigayaan imaalgooyaan oo imaalgooyaan markii aan ladnaadaba sugawinku inaalido lulayma qaataan laacima dhigayaan imaalgooyaan oo imaalgooyaan llama Mango. Otro. kolba kii laxaad saddex way u labaad maysaan waana lalin yaqaani anna waygu laranyiin kolba kii laxaad saddex way u labaad maysaan waana lalin yaqaani anna waygu laranyiin lugta ay ijiideen lufankayga xuureen lufibuu cayaareen lugta ay ijiideen lufankayga xuureen lufibuu cayaareen markii aan ladnaadaba sugawinku inaalido lulayma qaataan laacima dhigayaan imaalgooyaan oo imaalgooyaan markii aan ladnaadaba sugawinku inaalido lulayma qaataan laacima dhigayaan imaalgooyaan oo imaalgooyaan tobanka lixdin laftina xadaayiya liibaana maalmaba tamalidu habeenkii markaanka lixdin laftina xadaayiya liibaana maalmaba tamalidu habeenkii gaadada lagi dhinacba niyan lagadiida jacaylkiyo larba igu abuura lagi dhinacba niyan lagadiida jacaylkiyo larba igu abuura markii aan ladnaadaba suhawin kumaliyo lulayma qaatan laaima dhigayaan markii aan ladnaadaba suhawinku imaliyo lulayma qaatan laaima dhigayaan
waa hagaag dhegeystayaal qeybihii dambe ee barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isna ay magaalada jowhar ayaan isla soo gaarnay dhegeystaha qadka ku jira ayaan markan jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowlaal magaca iyo halkaad ku sugan tahay
waa maxamed uji waxaa dheer maxamed barnaamijkaad la socotaa
aad iyo aad nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso
saddex boqol tobankii lix
waayahay nambarka saddex boqol lix iyo tobanaad ee barnaamijka iyo nasiibka dhegeystahan inala soo xiriiray bal markan dhegeystayaal aan isla eegno
gafayo tallabada hadba geesu dhacayo sidii arganka halqaba gowsaha isdhaafsaday magamee hurdada baas anigoo go'aygiyo la dagaala gogoshaa waagu soo guduutaa gabayo tallaabada hadba geesu dhacayo sidii arganta halqaba gowsaha isdhaafsaday godobti adigataa waa mid gooni ku taal ama gees lagu dhigi godobti adigataa waa mid gooni ku taal ama gees lagu dhigi
waa hagaag dhegeystayaal aan halkaas kaga gudubna heestaasi dhegeystaha qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam soo dhowlaal magaca halkaad ku sugan tahay halo dhegeyste halo
waan ku maqlaa waan ku maqlaa soo dhow magaca halkaad ku sugan tahay codkaagana sare u qaad
cabdullahi ayaa jooga bakajax cabdullahi barnaamijkaad la socotaa nambarka nasiibkaa ku tijaabinaysa cabdullah halo dhegeyste saddex boqol toban lix saddex boqol toban lix waayahay aad baad mahadsan tahay nambarka saddex boqol lix iyo tobanaad ee barnaamijka hore ayuu u baxay waan kaaga madcelinaynaa sida wanaagsan barnaamijkaad ula soo xiriirtay dhegeystaha kale ee qadka taleefanka ku jira ayaan markana jaaniska siinayaa inagoo kusii siqayna qeybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka halo asalaamu calaykum
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam soo dhowlaal magaca iyo halkaad ku sugan tahay
ibraahim isxaaq
ibraahim barnaamijkaad la socotaa هلو ابراهيم هلو saddex boqol iyo afar
ku celi nambarka
saddex boqol iyo afar waayahay aad baad umahadsan tahay nambarkaasi barnaamijka inuuguma jiro waan kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan barnaamijka aad ula soo xiriirtay dhegeystayaasheena meel walba ay joogaan habeen wanaagsan ayaan hawadaad ka leenahay qeybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay hal iyo laba dhegeystayaasha qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya ay doonayay inay barnaamijka ka qeyb qaataan iyagoo inaga soo wici kara eber lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal haddii aan marka lagu celiyo waa eberli hal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal dhegeystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة soo dhow walaal magaca iyo halkaad ku sugan tahay
وأنا ولالكي حليمة حسن حافظ رسالة جوا xaliin barnaamijkaad la socotaa
سي ونكسن nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso صدح بقل طبني شن
waayahay jawaabta ku celi
مسعد واي عاصمة
jawaabta inoogu celi mar kale
مسعد
waxaad moodaa marka aad jawaabta sheegaysa in codkaaga uu go-ayo si degan jawaabta inoogu sheeg xalin
عاصمة دلك عمان مسعد واي waayahay aad baad umahadsan tahay hase hatee jawaabtii saxda ahayd ma aadan haleelin waan kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaa ee magaalada jowhar aad ula soo xiriirtay dhegeystayaasheena meel walba ay joogaan waxaanu leenahay habeen wanaagsan dhegeystaha xiga ee qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinayaa ee doonaya inuu ka qayb qaato barnaamijka nambar iyo nasiib halo asalaamu calaykum waa hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha xiga ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato ayaan markana jaaniska siinayaa si uu barnaamijka uga qayb qaato halo asalaamu calaykum ha soo dhow walaal magaca iyo halkaad ku sugan tahay
اسماعيل حسين
ismaciil barnaamijkaad la socotaa
ها ها si fiican haye nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso
saddex boqol toban iyo shan jawaabta
masqad masqad
ku celi jawaabta
masqad
waayahay aad baad umahadsantaha si hatee jawaabtii saxda ahayd maadan haleelin waan kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka aad ula soo xiriirtay dhegeystayaasheena meel walba waa joogaan waxaanu leenahay habeen wanaagsan barnaamijku waa nambar iyo nasiib idaacadda isnaay ee magaalada jowhar dhegeystaha xiga ee qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinayaa ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato waa hagaag dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha xiga ee ugu dambeeya ee barnaamijka ka qayb qaadanaya ayaan markana jaaniska siinayaa halo asalaamu calaykum
السلام ورحمة soo dhow walaal magaca iyo halkaad ku sugan tahay
عبدالله وفرد عليه haye firdowso barnaamijkaad la socotaa halo firdowso halo firdows waa hagaag waxaad moodaa in codkaaga uu aada u gaaban yahay codkaaga sare u qaad barnaamijka haddii aad la socotay nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso halo
صدح بقل واحد
waayahay nambarka saddex boqol labiyo labaatanaad ee barnaamijka al nasiibka dhegeystahaasi markan dhegeystayaal aan isla eegno
sida farad shullaalo aan xaalu farago lugaan xaydka daaqo baruu kabaarka sodmo ama xalin fadhiyaayo laxanaan shirayo soduntayo feedha baruu xarloo وحوب دعتدايو سينتو دولكا حاطو وحوب دعتدايو سينتو دولكا حاطو وأن حشينيو وأن حشينيو ويلي مدى الحسي يفور وحرير تشعلتيو أكامي هيلا سودايو hore loo xambaaro xog ogaale fuulo وحوق بوددا حواردا ليابو وحوق بوددا حواردا ليابو un orod ka xiiqayn qaar baa xaraame وحوقت بوددا حواردا ليابو وحوقت بوددا حواردا ليابو un orod ka xiiqayn qaar baa xaraame marka aan hagaagiyo xubnahaaga eegaba xubnahaaga eegaba
waa hagaag dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaay ayaan isla sogaanay guud ahaana dhegeystayaal barnaamijkii nambar iyo nasiib idaacadda isnaa ee magaalada jowhar inta ayaan kusoo hamiirayaa barnaamijka anigoo cabdiwahaab ayaa idinla socodsiinay injineer zaki ayaa inoo farsameynaya tan iyo kulantideena dambe inagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo